barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa sabti labiyo tobanka bisha ogost sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfer kukaay iyo anigoo ah sahre ciidle
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aannu toddobaadkan ku eegi doonno horumarinta beeraha
marka runtii gobolka waxaa haysta xagga beeraha aqoon la'aan waxay u baahayeen in trarion la siiyo in kor loo qaado oo la hormariyo in dadkii beerihii ama jaamacadaha ka soo baxay inay beera samaystaan si ay dadku isku xidhmaan oo dee wadankii wax soo saar badan u yeesho kaash kuroobkan baa ugu badan waxaa ka baxa gobolka sida yaanyada barbarooniga kamsarta kaarootada qaraha
waxaa kaloo aanu idiin haynaa heeso ay ka mid yihiin
xubintii ciyaarahana kama marna hase ahaatee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynayaasha maraykanka iyo shiinaha oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa si wada jira u xaqiijiyey sida ay labadooda dal uga go'an tahay meelmarinta tallaabada kaga aadan hubka dhagays dhinaca nukliyeerka ah oo lagu sameeyo jasiiradda wekaha kuuriya bayaan laga soo saaray ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye waa donald trump iyo shi jinping ay dul istaageen go-aankii ugu dambeeyey ee ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsanaa kuuriyada waqooyi iyagoo tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah lagama maarmaana u ah nabadda iyo xasiloonida kuuriya waxaanay soo jeediyeen in bayongyang ay joojiso daandaansiga ay joogtaynayso madaxweyne trump ayaa dhowaan digniin cusub u jeediyey kuuriyada waqooyi isagoo sheegay in ciidamadiisu ay u xirxir weerar ay qaadaan bayongyangna waxa ay ku eedeysay hogaamiyaha maraykanka inuu jasiirada wekaha kuuriya lugaha u gelinayo dagaal nukliyeera
wararka ka imanaya dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegaya in afar askari oo imaaraadka u dhashay ay ku dhinteen diyaarad nooca qumaatiga u kace helikobterka loo yaqaano oo ku burburtay dalka yemen wakaaladda wararka dalka imaaraadka carabta oo magaceeda loo soo gaabiyo wam ayaa subaxii hore ee saaka oo sabti ah baahisay in diyaaradda burburtay iyo ciidamada saarnaaba ay ka qayb qaadanayeen duulaanka isbahaysiga sacuudigu uu horkacayo ay ku beegsanayaan shiicada reer yeman ee xuutiyiinta loo yaqaano wam ayaa sheegtay in helikobterkaasi uu ku burburay gobolka shabwa oo ku yaala koonfurta dalkaasi yemen halkaasi oo diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay ku beegsanayaan kooxda xuutiyiinta
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacaddayada duhurnimo oo v o a washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna magaalada laascaanood cabdikariim olol
kulanti wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha dhallinyarada toddobaadkani waxaynu ku eegi doonaa beeraha ku yaala gobolka sool guud ahaan gobolka sool waxaa ku yaala ku dhowaad laba boqol oo beerood kuwaasoo ay ka baxaan dalagyo kala duwan dalagyada ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid a kuwa sida deg dega u baxa oo ay ka midka yihiin saladhka yaanyada iyo khudaarta cagaaran ee lagu iibiyo suuqyada magaalada laascanood waxaa sidoo kale gobolka sool uu caan ku yahay beerashada liinta taasoo suuqyada gobolka sool si weyn loo keeno waxaana barnaamijkani nagala qayb qaadanaya maxamed cabdisalaan maxamed iyo maxamed saleybaan cali saleybaan daahir cali dhammaantood iyo sida wax loogu beerto haddaan tusaale soo qaato boocame iyo waqdari iyo sii xawle bay ku kala yaalaan iyo beeruhu haddaan ka hadlo dalagyada ka baxa gebi ahaan gobolka labaa loo qaybiyaa mid la dhahaan cash crops qudaarta cagaaran ee degdega ku baxa ama saddexda bilood wax ka yar fruudka oo ay ka midka yihiin geedmiroodka saytuunka iyo babayga iyo liindhanaanta cash croopkan baa ugu badan waxa ka baxa gobolka sida yaanyada berberooniga kamsarta kaarootada qaraha baa ka baxa beeruhu marka laga hadlayo waxa ugu muhiimsan ee qofku beeralayda inuu beer samaysto uu doonayo uu ka fakro waa biyaha gobolkuna waa gobol iska biyo yar iyo meesha aad ka beerinaysa suuqa inta u jirto locationka suuqa su-aashaasi waa kugu soo noqon doonaa dadka beerta beeraha beerahan ku dhowaadka labada boqolood ee beerooda ku yaalla gobolka sool waa dad nooceeya dadka beeralayda ah ee beeraha iska leh
dadku beeralayda waa dadkii dowladii dhexe ee soomaaliya meelaha markay dhacday abaartii dabadheer oo hore la rari jiray dadka koonfur loo rari jiro dadkii kaga hadhay xooluhuna ka dhammaadeenba meel meel ka beertay sida waqdari dadkaasi waa dad iska danyara oo dad maalgelin fog haysta oo muruq tunweyneah ma aha waa dad iska nool maalmoodkooda la daala dhacayo soo saaraya iyadoo weliba ay caqabado badan ka haystaan xagga biyaha iyo deegaanka oo gebiyaal iyo adugu mar walba daadadku ay ka qaadaan oo dhibaatooyin ka haystaan laakiin waa dad iska danyara badankoodu dad u babacdhigi kara inay sameeyaan maalgelin weyn oo dadku suuqa ay baahida taalla suuqa ay dabooli karaan waxay u baahan yihiin dadka beeraha leh inay waxooda suuq u helaan bal ka waran beeraha iyo suuqgeyntooda cabdikariinow aad baad ugu mahadsantahay barnaamijkaaga aada fursadda noo siisay haddii aan ka waramo brodheshanka ama waxsoo saarka beeraleyda waqdari horta inta badan siuu maxamed sheegayey ama uu iga horreeyey waxay beertaani waa wax iska kaash karooba ama dalag yaroo deg deg usoo baxaya iyo sidoo kale fruutiska oo dhir saytuunka ay lindhanaantu ay ka mid yihiin waxyaabahaas marka ay soo baxaan suuqay toos u keenaan iyadoo si fiican loo iibsado laakiin inta badan maadaama ay wax soo saarayaan mar kasta waxay soo saarayaan ma kafaynayo bulshadii oo waxaa loo baahanayaa wax dheeraada ama wax soo saar dheeraada saa darteed wadamo kale ayay nooga yimaadaan wax soo saarku wadamada etoobiya ay ka mid yihiin ayaa inta badan wax soo saarka marketka ama suuqa haysta laakiin kuween waxaad moodaa maadaama ay wixii ay u beeranayaan qaab substansia ama qaab ay iyagu ay naftooda ay u beeranayaano wax yar inay soo saarayaan waxaa yar waxaa la odhan karaa markay suuqa yimaadaan dadku aad bay u jecel yihiin waayo waxaa dalkooda kasoo go-ay aad bay u jecel yihiin way iibsadaan laakiin mar kasta waxaa baawarka ku haystaa cuntooyinka kale ama khudaarta kale laga keenayo wadamada qalaad ama wadamada kale maxamed waxaa jirta marka suuqa sidaad sheegtay waxyaabaha aadka u fudfudeeda degdega ka baxa qudaartii waaweyneyd oo kale oo ay suuqyada ku yaraadaan inay beeraleyduna si wax isku mid ay u beertaan aad aragto mar in suuqu basashu kusoo badato mar inay beeralaydu inta badan beeraleynu markay wax soo saar sameeyaan oo itaalka ay dadaalaan oo tusaale ahaan yaanyo badan oo kale ay beeraan oo ay soo goodo inta badan waxaa la keenaa yaanyo laga soo beeray wadan kale taasoo qiimo fudud suuqa laga siinayo sidaa darteed waxay dadku u leexanayaan qiimaha yar sidaa darteed baa beeraladuna beeraleyduna ay ku niyad jabaysaa isla markaasna marba dalag yar ay beerayaan oo soo saarayaan marka horta problemka haystaay waxa weeye dhuumistigii waxyaabihii gudaha laga beeranayey waa wax aan ku filnayn dalka la odhan karaa waxaasna markuu dalka yimaado qaar ka awood badan baa imanaysa aad iyo aad baad umahadsantahay salibaan daahir cali waxyaabo badan baa jira oo laga hadlo oo ay ka mid ka tahay xirfadda beeraleyda iyo heerka aqoontooda oo ay gaarsiisan tahay bal waxaad nooga warantaa adoo dul istaagaya beeraleydu ma yihiin dad u diyaarsan inay xirfadyahan noqdaan beerahooduna ay noqdaan kuwo la mid ah beeraha kale ee deegaamada kale dariska la-a gobolka sool bismillaahi raxmaani raxiim cabdikariin oor aad baad mahadsantahay magacayga waa salmaan dahar cali runtii dee beeraha waxa ugu muhiimsanay qofku markuu cilmiga yeesho ayuu beeraha inta kale sii horfahmayaa cilmigii kadibna ku dabaqayaa marka runtii gobolka waxaa haysta xagga beeraha aqoon la-aan waxay u baahay in intrarian la siiyo in kor loo qaado oo la hormariyo in dadkii beerihii ama jaamacadaha kasoo baxay inay beera samaystaan si ay dadku isku xidhmaan oo dee wadankii waxsoo saar badan u yeesho marka runtii dee anaguna qudheeda waxaanu qabanay tiriirno badan oo ku saabsan xagga cilmiga beeraha inaan gaadhsino beeraha jaamacadduna iyo ardaydu hadar dadaalka way wadaan runtii gobolka waxaan doonaynaa inaanu ka saarno jahliga ka haystaa xagga aqoon la-aanta ee dhirta iyo say ula soo bixi lahaayeen iyo aan ciidda barno habka wax loo beerto barno inaana moodareenka habka dambe ee beeraleyda oo kale inaan la soo jaanqaadno ayaan doonaynaa runtii gobolku marka hore dee dadka waxay ahayn dad iyagu waxsoo saarkooda un dee xagga ka eeganayay inay calaf kala soo baxaan laakiin aqoon may u lahayn marka haddar waxaanu doonana inaan aqoontii aanu barno si ay labadiiba iskugu dabaqaan oo horumar u gaadhaan waxaa jirta beeraley badan oo iyagu dhaqan beeraha iyagoo ay samaysteenna qaar ay ku dhaqmaan qaarna waa aqoontan casriga ay la timaado marka idinkoo iswaafajinaya qofkana ka dhaadhicinaya inuu aqoontan u baahan yahay la casriyeeyo maxaad siisaana waxyaaba aad u sheegtaan maxaa ka mid a runtii cabdikariinna waxaa ka mid a inaanu marka hore balbarno habka ugu muhiimsan ee ugu fudud ee uu fahmi karayo oo tariilinka aan ugu qabano inuu marka hore uu siidhka iska eego sumaha uu kala barto iyo waxyaalaha dhibka ay ku keenayaan waayo beeraha qaar baan sunta loogu talagelin oo beer weyn oo kale meeshuu ku buufin lahaa ayuu beerta yar iskaga buufin kasto dalkiiba guubanayaa waxyaabaha jira ee ugu badan ee laga hadla hadiya jeer waxa weeye beeraleydu oo ay dood badan ka keenaan waa dhanka isku xidhnaantooda beeraleyda bal markaa adigu aragti ahaan inay noqdaan beeraleydu dad ka midaysan waxsoo saarka dalaga rinow marka laga hadlayo isku xidhnaanshaha beeraha waxa koobaad ee ugu horeeya markaad beer beerinaysid ama aad kusoo biirtid beeraha waxa ugu horeeya waa in dadku midoobaan oo isku dalag dalago kala duwan ay la soo baxaan hadeer waxaa jira urur ay ku midaysan yihiin beeraho dhaa barwaaqo waxaa la sameeyey labada kun iyo afariyo labada kun iyo afartii baa la sameeyey ururkaasi hadeer waa magacii unbaa yaala laakiin ma shaqeeyo waxaa loogu talagalay markii la asaasayay ama ujeedadiisu ahayd in lagu madeeya beeraha gobolka oo ay kaga tashadaan aayahooda iyo mustaqbalkooda fog iyo ka dhow inay gacmaha isqabsadaan inay waxsoo saarkooda kor ugu qaadaan oo la tartamaan gobolada kale ee dariska la marka waxaad sodhan karto beeraleydu way ku badbaadi karayaanoo mar kasta in muhiim u tahay inay jiritaanka uu sii jiraan in calaf iyo ciidanba ay macnaha la mideeyo in dalagyo kala duwan markay tani beerto basbaas ta kalena ay beerto kaarooto kale iyana suuq way heli lahaayeen laakiin haddeer waxaanu ku tala jirnaa haddaanu nahay aqoon-yahanada gobolka ee kuliyadda beeraha jaamacadda nugaal inaanu sameyno midowgaas oo dib u soo celino oo beeraha kor loo qaado wax soo saarkooda si ay ula tartamaan beeraha kale ee gobolada haddeer barnaamijkaas waanu wadnaa maxamed salibaan cali waxyaabahaad is leedahay beeraleyda gobolka sool diyaargarow fara badan bay sameynayaanoo maadaama amaartii dhacday oo beero badan ay dhibaato soo gaadhay bal ka waran horta beeraleydu markooda horeba waxay ahaayeen dad ay u geysay micnaha baahi oo aan xirfad sidaa u dheer aan u lahayn beeraha beerahay baranayaana waa substance farming sida aan ognahay dee wadanka cimiladu waa isbedeshay marba abaaraa dhaca abaarahaas waxay sababayaan in dad badanoo xoolo dhaqan jiray ay xolihii ka dhammaadaan sidaa darteed xalka keliya muuqdo waxaa weeye in dhulkii dib loogu noqdo oo dhulkii la beero marka hadda diyaargarowga beeraladu ay ku jirta waxaa weeye inay bal xoolo iyo beer ay isku dhex beeraan oo habka loo yaqaano mixi farmin ama luqada ingilishka mixi farmin lagu yidhaahdo ay wax u beeraan sidaa darteed dhowr neef ama xoolo tiro yar in loo beero area ay daaqi karaan oo calafku uga soo goy karo taasna waa wax ay xoolihiina ku badbaadi karaan beerna ay ku beeran karaan marka diyaargarowgaas wuu jiraa oo hadda qiyaasta beeraha marka hore waxaan ku sheegnay boqol iyo siddeetan shan beerood inay qiyaasta yihiin laakiin hadda laba boqoloo beerood bay marayaan sidaa darteed waxaan arki karnaa in diyaargarow fiican uu ka muuqdo oo ay dadkii soo kabanayaan dad badanoo xoolo dhaqataa inay beeraley u soo noqonayaan inay xoolahana dhaqdaan beerahana samaystaan marka gobolka sool beeraleydu sideebay isugu geli karaysaa bay kula tahay inay beerahana horta intaanan su-aasha ka jawaabin marka hore waxaa fiican markasta horta in beeraleyda la caawiyo oo waxa kaliya xalalka lagu badbaadin karo beer- beeraleyda waxaa ka mid ah in qof extension qof la yidhaahdo ama helby farmers oo qof shaqeeya oo aqoonti leh in beerada lagu beeraleyda lagu qoro hadeer hababka caalamka oo kale tobankii beeroodba waxaa loo sameeyaa qof extension oo aqoonti beeraha leh oo professional ku ah beeraha oo aqoon uga soo baxay sidaa darteed wuxuu ka caawiyaa hababka ay wax u beeranayaan mar kastana wuu la socdaa mushaharkana dowladda ku siisaa sidaa darteed horta in beeraleyda loo sameeyo qof extension oo beerihii caawiya oo bara nidaamkii horta wax mar kasta loo baahan yahay haddaan su-aasha kusoo noqdo nidaamkan waxay isku waafajin karaan qofku horta marka ugu horeysa beer buu beerayay beertan uu beerayo waxaa uga soo go-aya wax calafka qeyb ka mid a calafyada la beerto hadeer sida hadhuurka oo kale digirta oo kale calafyada qeyb badan oo la beertaay foragena way noqdaan xoolahana waa la siiyaa sidaa darteed in qofku markuu beeroolo yahay ama beer uu beeranayo uu xoolana ku dhex dhaqdo beertii waa wax fudud oo ku talagal uu ka sameeyo inkastoo area fiican oo nidaamsan ay u baahan tahay aqoon fiicanna ay u baahan tahay xoolaha lagu beerayaana ay xadidan yihiin ayaan kugu soo noqona aad baad u mahadsantahay n saliban maxaad is leedahay dakhliga beeraleyda iyo dhaqaalahooda baa kor u qaadi karaya oo inay noqdaan beeraleydaasi kuwa awood badan dhan kasta ka dhisan bismillahi raxmaan raxiim cabdikariin horta marka koowaad waxaa weeya in dee beerihii ee la helo beere waaweyn oo gobolka ku filan gobolkii markay ku filaadaan wixii maaragtay hadhow saayidkaana gobollada kale loo loo fidiyo kadib gobolba gobol loo ee lasii geeyo marka waxay u baahantay in beerale loo sameeyo marka hore ceelal waaweyn ee dhul waaweyn oo hogta- ee la siiyo oo ay wax ku- kusoo saartaan ee ama ha ahaato cash cropkii ama fruitka ahaadaan ee in dhulka ee loo jilciyo loo baalkeerayo oo meelaha aad is leedahay beeraleyda gobolka sool markaad u tagtaan oo kale oo aad aqoonyahantihiin beerahan aad garanaysa aad leedahay haddii ay waxaa heli lahaayeen horumar bay gaari lahaayeen maxaa ka mid a Ee, runtii horta wa- maxaa ka mid a een, cagacagaf oo waayo dhulkii waa dhul iska adag oo wuxuu u baahaya in dhirtii la jaro in ciidii la cagarrogo in dhulkii loo jilciyo in ee, xag ee, systemkii biyaha loogu jeexo waxay kaloo ay ka cabanayaan waa xagga siidhka waxaa jirta n maxamed cabdisalaan beeraley fara badan oo qurba joog iyo dad badan oo n si weyn ugu soo biiraya bal ka waran dadkaasi iyo siday wax u beeranayaan karirow haa way ka awood badan yihiin dadkii hore ee beeraha haysta dadkii markii hore beeraha bilaabay waxay hayaan dad iska danyar oo nolol maalmeedkooda ay kala soo bixi jireen u- caanaha u- u beertay dadkan kale ee imaanaya hadeer gobolka u dhashay ee deegaanka u dhashay ee qurba joogta ah wax badan bay kusoo kordhinayaan Een, waxay fahamsan yihiin beeruhu waxay yihiin faa'iidada ay leeyihiin Een, haddii loo dhabar adaygo oo loo samro oo waqti la la geliyo oo hanti la geliyo tusaale ahaan oo kale markaad adigu n waxaad ka mid tahay dhalinyarada beeraha iyagu dee jaamacadahana dhameeyey beerahana eh, dee ka shaqeeyo beer baad marbaad dee waad booqataa marka waxyaabahaad is leedahay oo markaad tegtid beeraleyda isbedelay sameynayaan ma ku aragtay marra oo aad le- odhan karto n way ka gudbeen waxyaabo badan oo caqabad ku ah haa way ka gudbeen baan odhan karaa waxyaabihii hore waagii hore beerahan cid ku taxalluqda oo hadday ha- deeqbixiyaasha tahay hadday tahay qurba joogta hadday tahay hadday tahay dadkii u dhashay ee macnaha maalqabeennada ee gobolka hadday tahay een tusaale tusaarta een beeraha waxba kamay ogeyn isticmaasho maxaa ka mid a adigoo mar dhowdaad ka dhawaajinaysay n talooyin fiican aad soo jeedinayseen Een, waxyaabaha aan kusoo kordhinay oo isbedelka fiican u sababay waxaa ka mid ah ama aan kusoo kordhin karna aan odhan karo een, horta beeraleydu markuu xanuun soo ataago beertii oo kale waxay u isticmaalayeen wax la yidhaahdo chemical sun bay ku isticmaalayeen suntaasoo geedkana dilaysa iyagana waxyeeleynaysa sidaa darteed waxyaabaha faa'iidada leh aan kusoo kordhinay waxaa ka mid ah inay ka guuraan sunta oo ay isticmaalaan wax la yidhahdo organic pesticides oo la yidhaahdo wax cayayaan dile ah ama wax xanuunka ay kula dagaalamayaan oo aan sun ahayn oo dhir dhir lagu daaweynayo oo kale een, waxyaabo badan oo dhir laysku dardarayo oo kala duwan oo marka n dhirtaasoo kale maxaa ka mid a adoo u sharaxaya dadkeena dhegaysanaya ee beeraleyda ama jecel inay beera samaystaan geedka mirimiriga oo kale oo inta badan gobolka aada uga baxa maadaama aan baahida eegayno wax ay markiiba heli karaan baanu u sheegaynay salebaan n dalagyo fara badan aad is leedahay way ka bixi kari waayeen oo aan lagu guulaysanin ma jiraan haa dabcan way jiraan een, dalag badan oo faa'iido gobolka u lahaa ama u- dadkaba u lahaa oo ay ka mid yihiin sida geedka ee loo yaqaano eh, cambaha oo kale baradhadoo kale toontoo kale marka dhir badan baa runtii gobolka laga jebeeyaa dadkuna weli waxay isticmaalayaan dhirtii hore ilaa iyo waqti badan ay soo isticmaalayeen marka waxaa loo baahan yahay in la fahansiiyo dhirtan kale wax caqabadaha ka hortimi iyo sababtii uga bixi wada gobolka inagoo ku jirna barnaamijkani guntiisa iyo gabagabadii barnaamijkii madasha dhalinyaradu aynu kusoo qaadanayna ee beeraha waxyaabahaad is leedahay aada ku talinaysa maxaa ka mid a maxamedo waxay ka caawiyaan xagga investmentiga iyo maalgelinta eh, sida cagafcagafyada ceelbidiyo ceelbiyoodyo een- een siir fayow oo ka fayow xanuunada een, inay helaan tababaro joogto ah oo beeruhu kor loogu qaado fahankooda iyo himiladooda wax soo saarka midba dalag gaara inuu soo saaro suuqa keensado inay saa- saas kale ay u midoobaan wax soo saarkooda maxamed salebaan cali waxyaabahaad is leedahay een dalaga iyo waxsoo saarka beeraleyda gobolka sool kor ugu qaadaya maadaamaad nin aqoon-yahana tahay een adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka madasha dhalinyarada maxay tahay fikrino waxyaabahan is odhan karo sida maxamed waxyaabo badan buu sheegay waxyaabahan is odhan karo een, la talin Een, horta beeraleydu marka ugu horeysaba waa dad inta badan aan aqoon fiican u lahayn oo xirfad waan ay la gashay sidaa darteed waxaan kula talinaya ku taakiidinaya horta bal in dad aqoon-yahamiina oo extension ku shaqeeya ay samayso weliba dowladda ama maamulka in uu qof shaqaalaysiiyo ama tobankii beeroodba uu qof aqoon-yahana ka shaqaalaysiiyo qofkaasoo beeraha la taliya waxyaabaha aan kula talinayo waxaa ka mid ah beeraleydoo kale inay waxyaabaha sunta iska badaayaan total waayo xalkii ahaa sun unbaa waxdaweysa een, waa laga tala baxay waxyaabo orgaanigaa jira oo dhir dhir- dhir dhir lagu daaweynayo noole noole lagu daaweynayo habab badanoo een, ay ka faa'iidayaan baa jira salebaan guntiga gabagabada ayaynu ku jiraa ma is leedahay tacabka beeruhu kor bay usii kacayaan oo dadku waxay noqonayaan dad fahmaya noloshoodii kor ugu sii qaadaya oo Aa, marka iminka hadda meelaha een, een, yaaheel oo kale siiixawl oo kale ee, kalabaydh oo kale saaxdheer oo kale dhul badan baa iminka laga dareemayaa in ay dadkii soo fahmeen inay beer- beer- ee, beertaan oo ay calafkooda beeraha kala soo baxaan waayo hermigu markasta guurgur- ee, guur- ee, waxaa dhibaya geediga marka runtii waxaa u faa'iida badan inay meel iska digaan shan saacad ama shan geela ama shan ari haddii helaan ku dhex beer- ee, ku dhex beertaan mixed farmka ay samaystaan marka way ka faa'iidayaan runtii inay wax soo saar badan ay sameeyaan Ah, runtii waxaan kula dar- talin lahaa inay dadku ay samaystaan eh, labadii qoys ama shantii qoys in isku tagaan hal beer iska wada haystaan hal meel i- iska degaan ceel ay wada qotaan inay halka noloshooda ku maareeyaan dadkana ay baraan aqoonta beeraha ay ah, dhalintooda wax u barato inay ah, aqoon jaamacada gaadhsiiyaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeeni madasha dhalinyarada toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaluud ee xarunta gobolka sool ee madasha waxaynu ku eegaynay beeraha iyo faa'iidada ay leeyihiin waxaana ka qayb qaadanayay maxamed cabdisalaan maxamed maxamed cabdisaleebaan cali iyo saleebaan daahir cali oo dhammaantoodba ka mid ah aqoon-yahanka gobolka sool aqoon fara badanna u leh beeraha
aad buu mahadsan yahay cabdikariim olol oo nala socotiinayay barnaamijkaasi madasha dhalinyarada halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana dhinacii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa minnesota inooga soo diray
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska oo lagu sheegay inuu yahay kan ugu xiisaha badan ee dunida laga ciyaaro ayaa mar kale dib u furmay oo habeenkii xalay ahaa layskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo leicester city ayaa kulankii koowaad lagu furay waxaana ciyaartu ka dhacday garoonka arsenal ee emirat stadium ee magaalada london kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa laba daqiiqo uun ciyaartu markay socotay waxaa gool u saxiixay ciyaaryahankay dhowaantan soo iibsatay ugu dhashay waddanka faransiiska ee alexander lakazet ciyaaryahankan oy arsenaal ka soo bixisay lacag aad u fara badan oo gaaraysa konton iyo dhowr milyan oo ganiga ingiriiska ayaad moodaysay inuu ahaa nin aanay ku khasaarin soo iibsashadiisa kooxda kubadda cagta ee arsenaal ha yeeshee leicester city saddex daqiiqo kadib oo ay bareejaysay ciyaaryahan ashinzi okazaki ayaa u saxiixay gool jemi fardi ayaa u labeeyey arsenaal ayaa bareejaysay oo dani welbak ayaa qaybtii hore ee ciyaarta ku soo gabagabeeyey gool ay isu dhigeen isaga iyo ciyaaryahankan ay ar- dhowaanta arsenaal isna soo iibsatay ee siyaad qolisanag waxaana halkaasi ay labada kooxood ku kala nasteen laba iyo laba waa la isku soo noqday qaybtii dambe iyadoo lester aad moodayso inay ciyaarta wacdaro la soo gashay jemi fardi ayaa gool madaxa u saxiixay kooxdiisa leicester city hase yeeshee macalinka kooxda kubadda cagta ee arsenaal arsen wenger ayaa isbeddel ku sameeyey kooxdiisa waxa uu gadaal ka soo geliyey ciyaaryahanada aaron ramsey iyo olivier giroud labadaa ciyaaryahan ayaa suuro geliyey inay kooxda arsenaal guul siiyaan oo daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad aron ramsey ayaa gool u saxiixay oo ciyaarta saddex iyo saddex bareejo ka dhigay laba daqiiqo dabadeedna ciyaaryahan olivia jiro ayaa gool madaxa shabaqa kooxda kubadda cagta ee leicester city koobsaday Olivier Giroud for Arsenal. They've turned it around at the Emirates. They've gone bonkers at the home of the Gunners. What an opening night! Arsenal 4, Leicester City 3.
goolkaasi uu saxiixay ciyaaryahan olivier jiro ayaa guul u keenay kooxda kubadda cagta ee arsenaal kana dhigay inay ku guulaystaan afar iyo saddex waxaana gegida imaaraat stadium oo ay buuxdhaafiyeen lixdan kun oo taageerayaala u badnaa kuwa arsenaal waxay ku dhawaaqayeen heesta caanka ee olivier jiro ay u qaadaan inkastoo arsenaal ay guul heshay kulankii la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee leicester city haddana marka aad fiiriso qaybteeda dambe ee difaaca uma aanay muuqan koox u qalantay inay saddexda dhibcood ka qaadato kooxda leicester city walow inta badan arsenaal ee iyadu banooniga haysatay haddana uma muuqan koox horyaalka dalka ingiriiska sanadkan ku xafiltami karta kulamada kale ee xiisaha leh horyaalka dalka ingiriiska maanta layskaga hor imaanayana waxaa ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee watford iyo liverpool ayaa goordhow foodes gelin doona chelsea iyo burnley ayaa iyaguna kulmi doona crystal palace waxay soo dhoweynaysaa kooxda dhowaantan kusoo biirtay horyaalka dalkaasi ee hatsfield town everton stoke city ayay sarjin doonaan southamptonna gurigeeda waxaa kula ciyaari doonta kooxda swan city westbermich albionna a f c bournemouth ayay foodes gelin doonaan kooxda iyana dhowaantan kusoo biirtay horyaalka dalka ingiriiska ee ka timid ciyaaraha heerka labaad ee brighton and half albion ayaa iyaduna waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu isa soo adkaysay dad fara badanna ay sanadkan u saadaalinayaan inay horyaalka dalkaasi ku guulaysan doonto kooxda kubadda cagta newcastle oo iyaduna mar kale kusoo noqotay horyaalka dalka ingiriiska ayaa soo dhoweynaysa tottenham hotspur manchester united gegideeda old trafford waxay kula ciyaari doontaa westham united labada kulanna berito oo axada ayay kooxuhu fooda isgelin doonaan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascadoodila sida nabad
waa hagaag maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha haddaanu intaasi kaga talowno haddana waxaanu kusii dhowaaneynaa gebagabadii barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadayda duhurnimo waxaad kusoo dhowaataan hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan kiin jaamac iyo guuleed simba waxaa heesta la yidhaahdaa indhadeeq dhegeysi wacan
waa hagaag halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantuna waa naga intaa jacfar kuukaay iyo sahre ciidleh oo idinkaga tegaya codadka guuleed simba iyo kiin jaamac intaanu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo
asturnaanta iyo dhaqaniya aslub heleeyahoy xiliyaaluha adniguba layaabursa midlaade heleeyahoy xiliyaaluha ayna qoynoy heliyaaluha asturnaanta iyo dhaqaniya aslub heleeyahoy xiliyaaluha adniguba layaabursa midlaade